بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني halkanna waxaannu idiinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo kontonaad ee kitaabka abishujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين waaya waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka hadlayay garsoorka iyo nidaamkiisa nidaamka garsoorka nidaamkaasoo saddex qaybood eh, ama ijraa'aatu dacwa kayfiyatu ihbaati dacwa dacwadda iyo habka loo sugo waa arrimo qofka muslimkaa inuu ogaado ay tahay qofka qaadiga ah ee wax xukumayaana inuu ku takhasuso ay tahay waxyaabaha markaa wax lagu sugo waxa sayid u ah oo ugu horeeya aliqraar qofkan hadduu waxan qirto wixii wax lagu sugayay kii ugu weynaabaa ka yimi mar- marka shuruuddiisa laga helo aynu sheegi doono daliilada caddaynaya waxaa ka mid a qowlu llahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqist shuhadaءa lilah walow calaa anfusikum aayaddaa suuratu nisaa ku sugan ilaahay waxau uhi waxaad noqotaan kuwa toosan cadaaladda dad ku toosan noqda markhaatigi iyo kii wax ku xukumaya iyo bulshada oo dhan markhaati alla dartii a noqda markhaati dad dartii ama lacag dartii ama maslaxad dartii ad ha noqonine shuhadaaa lilaah markhaati ilaahay u siciida noqda wey walow calaa anfusikum waxaad ku markhaati kacaysaa naftaadaba ha ahaado markaa kolka aada naftaada ku markhaati kacdo macnaheedu waa maxay waa qiraar markaad tidhaahda hebelka anigaygani waxaasaan qabaa ood naftaada ku markhaati kacdo waa markaad qirato wey rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa loo sheegay gabadh sinaysatay qisadu way dheerayd waxaa qisada ku jirtay nin saxaabiya buu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay uqdu yaa unays fa in ictarafat farjumha islaantaasi weydiiyo haddii ay sinadaa qirato xeer ciqaabeedkii sinada mari waa daliil labaad oo tusinaya qiraalku in uu wax ku sugbayaan ka ugu weyna uu yahayba laakiin goorta qiraalkaa la cuskanaya shuruuduu leeyahay dabcan baabka iqraarkana horeaynu usoo marnay kitaabulbeyc dhexdiisaynu kusoo marnay shuruudihiisa waxaa ka mid a qofku daynu mukalaf yahay qof qaangaadha oo miyir qaba waa inuu yahay ilmaha yar iyo kawaalani waxay qirtaan laguma xisaabtamayo ilaa isbeddel uu ku yimaado shuruudihiisa waxaa ka mid a alridaa in uu qofku raalli yahay oo waxaanuu raalli ka yahay oo dee aan la dirqiin haddii la dirqiyo dee liiska kuma jiro waxaa shuruudihiisa ka mid a atasaruf ahliyatu tasaruf inuu yahay qofkani qofkii tasarufi karayay oo dad waxaynu xagga hore kusoo marnay tasarufka laga xidhayay oo loo diidanaa kii mufliska iyo koyaalaha waxaase jirta oo qawaacidda ka mid ah ina aliqraara xujatun qaasira baa laydhaha qiraalku waa xujo kooban wa shahaadatu xujatun mutacadiya markhaatiguna waa xujo gudba macnaheedu waxa weeye hadduu qofku cid ku markhaati kaco ciddaa uu ku markhaati kacay buu u gudbayaa markhaatigani oo dee wax ku sugmaya laakiin hadduu idhaahdo qofku anaa waxaan la igu leeyahay cid ama waxaasaan sameeyey dee cid kale uma gudbayo isagu ku kooban yahi ee lama odhanayo reerkiisa iyo saaxiibadii iyo way kula jiraan kol hadduu hebel qirtay isagu qirayaaba cid kalaa dabada ku haysa isagunbaa lagula xisaabtamaya waxa u qirtay waxaa qawaacidda fiqigaa ka mida ina aliqraara laa yatajaza inaanu qiraalku qaybsamayn hadduu wax qirto wuu qirto laakiin badhnaha laga daayo badhnaha loo soo qaado lama odhanayo waxyaabaha aynu marayna ee baabka aynu caawa ka bilaabayno waxaa ka mid ah ashahaada markhaatiga iyo maaragtay shuruudihiisa shuruudaha markhaatiga markhaatiguna waxa uu ka mid yahay waxyaabaha wax lagu caddeeyo ee lagu sugo ayuu ka mid yahay oo kasoo raacaya wey iqraarka waxaa se loo shardiyaa qofka markhaatiga noqonaya ee lagu xisaabtamaya inuu muslim yahay oo gaalkii lagu lagu xisaabtami maayo waa inuu caadil yahay cadaalad baa muhiima cadaalad cadaaladda aayaadka iyo axaadiistuba way sheegaya alla markuu ka warramaya markhaatiga inay muhiim tahay inuu caadil yahay waxa uu ka soo warramay aayadda daynta haddii aayadda ka warramaysa daynta iyo markhaatiyada iyo miman tardawna min ashuhadaa oo aayaddii dheerayd cidda markhaati noqonaysa waa kuwa aa ka raali tihiin ee markhaatiyada ah markhaatiga ah muslimiinta haddaad tihiin ka raaliga tihiin caadilkaa yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu faasiqa warkiisa iska hobsada ha qaadanina waashhiduu dawaya cadlin minkum waaqiimuu shahaadata lilah aayaddaa ilaahay wuxuu si cad u sheegay laba markhaati oo cadaalad leh baa ilahay uhi cadaalad leh marka cadaaladuna ma waa laba qaybood oo cadlu riwaaya iyo cadlu shahaade baa la ydhaha qofka riwaayayo war sheegaya waxaa loo xidhaa shuruudo aada u adag oo laga maarmaanay ti qofka war inoo soo gudbinaya siiba nusuusta waana diinteenna waxyaabahay ku badbaaday wey xadiidka saxeexa ee ama suganee la qaadanaya shuruuduu yeeshaa shuruudahaasay ka mid ah inuu qofku caadil yahay kuwaan caadilhayn waxba lagama qaato dabeetana axaadiis badan oo la inoo soo wariyay oo aanu qof caadilihi warinin daraaddeed baa la yska daayay oo cid walba waxba lagama qaadanayo cadlu riwaaya waxaa ka sii adag cadlu shahaada markhaatiguna waa inuu caadil yahay shuruudo dhowra buu leeyahy ama tilmaanta cadaaladdu cadaaladdu markeed hore waxa weeye sifo qofka ka yeelaysa an yaqliba khayruhu calaa shari qof waa sifo qofka marka loo xidho khayrkiisa uu ka badanayo sharkiisa lama laha dadku malaayo ka noqdo oo bani aadamku dee u dhacdhacaa laakiin waxaa la doonayaa qof khayrkiisu ka badan yahay sharkiisa sidii caadada mu'minku ay ahayd kaasaa la yidhaahdaa waa sifa tastalzim an yaqriba khayru shari khayru shaks calaa shari ayay noqonaysaa cadaaladdi cadlu riwaayati wadaaka muslimun mukalafun min alkhasiisi yaslamu wa in ubixa lam yaktarif shay-an min alkabaa'iri shuruudahaasaa loo xidhaya waa qof muslima oo mukalaf ahoo qaangaadh ahoo aan waalay dunuubta waaweynna ka nabadgalay ta yaryarna aan caadayste ku ahayn waa kaa weeye oo dee ta yaryar laftigeeda hadduu qofku caadaysto wixii biiraaba wuu iska weynaanu qofkaasaa ayaamaa marka cadaaladda sida aayaadkaasiba ay shardiga ka dhigayaan waktigan laguma xisaabtamo markhaati ma haya un baa la ydhaha qof laakiin beenta miyuu yaqaanaa xumaan miyaa lagu yaqaanay dunuub waaweyn miyuu ku dhacaa ma tukadaa soom ma leeyahay xaaraanta miyuu cunaa waxaa la isma weydiiyo mushkiladda jirtay ka mid ta diinyaraantii baa taa keenta shuruudaha waxaa ka mid a dee markhaatiga inuu qofku hadli karayo oo haddii aanu hadlaynin dee farfiiq waxba lagu wadi kari maayo dhagoole muxuu dee markhaati inoo noqo war waxaa miyuu qabaa waxaa laga rabaa inuu tacaabiir hadalla sameeyo oo uu warbixin sameeyaa laga doonaya marka inuu amag amagleeyo oo faraq fiiqfiiqu bilaabo arrin noqon mayso marka waa inuu hadli karayo allahuma ilaa an yastacmila axada lisaanayn wahuwa alkhat walkitaaba hadduu laakiin qoraalka yaqaano oo si fiican uu qoro hebel waxaa iyo waxaasuu qabaa waxaasaan ku arkayay sidaa weeye oo inoo qoro gacantiisa uu ku qoro taas warku waa dhan yahay shuruudaha waxaa ka mid ah alxifd wadabt qofkani in uu wax xafidi karayo oo dadka qaarkood baa iska caadila wanaagsan qof fiican ah laakiin asaabatu qaflatu saalixiin waxbaa ku fooraro oo wuu ilaawaa waxbuu kala ilaawaa dadka ma garanayo marar badan baa dadku isaga egaadaan hadalkaa iska weydaarta nin wanaagsan weeye waxbaa iskaga daata lagu xisaabtami maayo hadalkiisa shuruudaha waxaa ka mid a sidaynu arki doono markhaatiga in dee aan tuhmaadi jirin atuhma waxay culimmadu wax iska weydiiyaan qofka majhuulul xaalka ah markhaatigiisu muxuu noqonaya in xaalkiisa mid halkan uun ka soo dhaqaajiya oo la yidhi waa markhaati hebel cumar oo kale taa waa diiday radia allahu canh arrin baa la isku qabtay nin baa markhaati loo keenay yaa garanaya buuhi ninkan mid baa yidhi anaa garanaya markaa ninkiina uu qanciyo wuxuu kui wuxuu ku yidhi garasho la-aanta aanan ku garanaynin waxba u dhimi mayso markhaatigaaga laakiin yaa ku garanaya hebel baa i garanaya bu hebelkii buu su-aalay oo wuxuu yidhi waar miyaad taqaanaahaa buui maxaad ku taqaanaa miyaad jaar la ahayd oo aad aragtay bixidiisa iyo gelidiisa iyo habeenkiisa iyo maalinta maya buui haddaba miyaad caamaltahu bidaraahimi waadanaaniir allatii yucraf bihaa waracu shaks miyaad kula dhaqantay buuhi lacag oo wax ma idin dhex mareen laxajacla ma idin dhex martay buuhi lagu garto qofka xalaal miirashadiisa biddaandaana inuu yahay oo dadka waxooda cunaa iyo nin xalaal miirta inuu yahay laxajecladaa lagu ogaadaaye war laxajecla ma idin dhex marto maya buuhi haddaba safar ma la gashay buuhi aladi yucraf bihi makaarim alakhlaaq aw khuluq shaks miyaad safar la gashay safarkaasoo lagu barto qofka akhlaaqdiisa markay xaaladdu adkaato marka hawlaha badan la wada maro safarkaasaa lagu bartaa miyaad la gasho maya buuri daba iska tag buuri orood la kaalimsku garanaya marka taasi waxaad tusinaysaa in aan la qaadanayn qofka haddii la garan waayo ilaa la garta arrinkiisa shahaadat lbadwi waa xadiiduu diiday laa tajuusu shahaadatu badwiyin calaa saaxibi qarya xadiid saxiixa mid reermiyii kuwa markhaati kici karo mid reer magaala adugu culimmadu xadiidkaa weyana macneeyeenoo waxay leeyihiin arrimaha aanu aqoonta u lahayn ka reer miyiga ee magaalada iyo wixii la xidhiidha hadduu tadakhulo lagama dhagaysanayo shahaadatu lacmaa ayaa isagoona sidoo kale ah qofka indhoolaha ah wixii dee arag u baahan wuu inoo sheegi doonaa sheekhu waxyaabaha qaarkooda markhaatigaas lasii xidhiidha waynu balo gudbaynaa marka waxa uhi walaa yaqbalu walaa yaqbalu shahaada qaadigu kama aqbalaya markhaatiga ilaa miman habatat cadaalatu qofka cadaaladiisu ay sugan tahay unbuu markhaatigiisa qaadigu aqbali karaa hadda waa shardiga loo soo horreysiye markhaatigee innaga looma fiirsadaba ashar hada shardu muhiim ilaa qofka ay cadaaladiisu sugantay kaasaa la raacaya markhaatigiisa sidaa uu cumar u baadi doonayo u miisaamayo walaa yaqbalu shahaadata caduwin caduwin calaa caduwi qofka cadowga ahi kaluu cadowga u yahay markhaatigiisa lama aqbalayo walaa shahaadata waalidin liwaladi waalidku inuu waladkiisa markhaati u noqdo ubadkiisa lama aqbalayo walaa waladin liwaalidi waladku inuu waalidkiisa markhaati u noqdona iyadana lama aqbalayo inahaasuu ka sheegay markhaatigii cadaaladii sheegnay sidoo kale meesha waa inaanay oolin wax la yidhaahdo cadaawad walow mararka qaarkood waladka iyo waalidkaba ha dhex marto cadaawadduna waa kala laba cadaawad diiniya iyo mid dunyawiyaa jirta labada qof marna diinta isku seegaan marna adduunyada isku seegaan ta markaa la tixgelinaya halkan bay leeyihin culimmadu waa ta xagga adduunyada ay labada qof isku seegaan laakiin haddii qofkan diin ahaan uu u diiday keeni maysa inuu ku qalloociyo markhaatiga qof bidcoolaabay iskaraahiyaysadeen war bidcadan iska daa buy salaad la-aantan iska daa diin la-aantan iyo akhlaaq xumadan iska daa waxa ay isku karaahiyaysteen waa xagga diinta markhaati wuu ku noqon karaa ka ay isku karaahiyaysteen waayo qofkan kol hadduu yahay qof diin ku canaananayo qofkan keeni mayso inuu isagu diin beeloo dabeetana ku markhaatiga ku marooriyo u yidhahdo waa faasiqiye ku leexi inuu yidhaahdo keeni mayso laakiin marka adduunya dhex marta ee colaad adduunyo maslaxad ama kursi la isku qabsado ama maal ama waxuun wixii yaryarkaa in la isku layn jiray taa las la ysu raaci maayo cadaawaddaasi kol haddii xurguftaasi jirto dadkaan la isu qabanaynin waxaa ka mida labada isdhalay labada isdhalo dee waa tii aynu soo maraynay habeenkii dhaweyto qisadii cali iyo shurayx dhex marta cali bnu abi aalib radia allahu canhu waalqaadi shurayx raximahu allahu tacaala qisadii dhex martee uu yidhi inankaaga xasan ina wanaagsan ha ahaado wuu yahay aahluljannuhu ka mid yahay oo garanay oo weliba ina dhallinyarada uu sayid u yahay laakiin cali ibna abi aaliba waxaa lagaa rabaa markhaati kale oo labaad calina garowsay naxariis dabiiciyabaa iska jirta oo iska dhacda markaa qofku inaanu laga yaabo inuu leexleexan karo aathaar ama axaadiid abi daawud iyo dee sunanka ku sugan oo darajooyinkooda culimadu ay qaarkood sugayaan ay xeerka xasan gaadhsiinayaan xasan waxa uu leey laa tajuusu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'ina qof wax khiyaameeyoon caadi lahayn markhaatigiisa lama aqbalayo walaa zaanin walaa zaaniya qof faasiqahoo sina caanku ahna lama aqbalayo walaa lidii qimrin calaa akhiihi mid walaalkiisa kale naxli u hayo oo laabta wax ugu hilan yihiin looma aqbalayo riwaaya tirmidina waxay ahayd walaa daniinin fii walaa-in walaa qaraaba mid markaa saaxiibtinimo xigtanimo ay dhex taallo oo ay qaraabo yihiin oo taa waalidka ah iyadana lama aqbalayo laakiin dadkii kale ka durugsanaa waxa ay culimmadu ku murmeenuun ninkiiyo gabadha ninka iyo xaaskiisa markhaati isuma noqonayaan culimmada qayb baa qabta inkastoo madaabtu aanay qorin culimo kaloo qabaa way jiraan oo la labadaasi waxbaa isugu jira eh la isuma aqbalayo wakadalik laa tuqbal jaaru nafci shahaadatu jaari nafci qofku hadduu dheeb soo jiidanayo oo maalan mag baa laga wada hadlaya laga doodaya kan markhaatiga ahiba waa kii magta isna la bixinaya kan kale maxaad odhan lahayd dee adugu kan muduciga ah markhaatiyada uu soo kaxaystay waa kuwii magta la bixinaya isku jifada ahaayeen r b waa inaga riixadaan waxba ku ahayn inay dhaanay noo koodhaan markaa waxaa la weydiin doonaa magta adeer la isku haysto adigu miyaad wax ka bixinaysaa markhaatiyow haa de haddaba naga joog waxbaad iska ridaysaa adigune de haddii ay shuraako yihiin oo maalkii shuraakada la isku haysto de maxaa markaana laga dhagaysan isagiiba qayb ka ah laakiin dadka ay walaalaha yihiin iyo ilmaadeerada iyo edooyinka iyo dadkii kale waalidka iyo orida ka soo hadhay labadaas naliyo orida wixii ka soo hadhay iyaga haddii aan wax kala jirin tuhmaad iyo dheefu soo jiidanaya waxaase haddaanay jirin lama diidayo markhaatigooda sababo kaleoo lagu diidaa ma jirto waxa uu u gudbay masalo kale oo sheegaysa alxukmu cala alghaa'ib waxaa islaamku uu baneeyey haddii laba qof wax dhex maraan midi maxkamadda u yimaado ka kalena uu baxsado oo dabeedna in badan la baafiyo loo yeedho oo ay s iman waayo saa ku fakado meel kale u fakado in isagoo maqan wax lagu xukumi karo marka nidaamkii dee loo maro kadib baa wax lagu xukumaya kolka qoraal buu u samaynayaa qaadigani qaadiga kale meeshaa u baxsaday kaas kaa jooga ayuu qoraal u samaynaya tii buu ka hadlaya wuxu uhi walaa yuqbalu lama yeelayo kitaabu qaadin ilaa qaadin qaadigan oo qaadi kale qoraal u sameeya qaadin aakhar fi laxkaam xagga axkaamta ilaa bacda shahaadati shaahidayni bima fiihi ilaa laba markhaati oo qoraalkan waxa ku yaalla ka markhaati kaca inuu qaadigaasi soo qoray mooyaane laguma xisaabtamaya bu haddii ay dhacdo inuu masal leeya hebel soo qabo ama hebel waxaasaan ku xukumo xaalkiisa waa caynka ah oo qoraal uu sameeyo qaadi waa inuu laba markhaati u dhiibaayo oo ka markhaati kaca qoraalkan inuu hebel soo sameeyey macnaheeda waxa weye alwathaa'iq alrasmiya qoraalada ma lagu xisaabtamaya mise laguma xisaabtamayo waa lagu xisaabtamayaa haddii aanay taswiir lahayn laakiin sida asalka ahi waa in laba markhaati jiraan oo qoraalkan inuu hebeleeyuu soo shaabadeeyey ka markhaati kacaya taasuu sheegay walaa yuqbal kitaabu qaadin ilaa qaadin aakhar qaadigan oo qaadi kale u qoro qolaaf lama aqbalayo wixii axkaama ee qof lagu xukumayo ee qof dhiiggiisa lagu banaysanayo ama maalkiisa ilaa in laba markhaati ay jiraan oo ka markhaati kaca waxaan qoraalka mooyaane oo la yidhaha qaadi hebel baa soo qoray waa qoraal rasmiya jira ilaa weligeedba saasa hadiyo jeer waxaan qoraalada la idhaahdo waa wax xasaasi ah in badan baa taswiir baa gala waxaa kala foojari baa marar badan gala xataa dawladaha waaweyne maanta aada isu ilaaliyey ee qalabka faraha badan ee casrigaa isticmaalay taswiirkii waa lagu hoos wadaa uun baasaaboradoodii shaabadahoodii astaamahoodii wixii oo dhan bay dadka foo foojarigu wayla way baal guurayaan lacagahoodii marka wax sahlan maaha bal waxaabaynu odhan karnaa fitnadii dadka muslimiintaa ku bilaabantay albaabkii ku furmay wuxuu ka bilaabmay qoraalkaa foojarigaah cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canh xokaynihiisii mid ka midoo la xaman jiroo yar leexsanaa baa qoraal sameeyey qolo wafdi ahoo shaam usii socotay oo cali ibnu abi taalib iyo rag kaleo asxaabi ay ku jireen ayuu kusii horraysiiyey ayuu halkaa kusii horraysiiyey uu leeyahay qolyahaasi marka ay idiin yimaadaan hala khaarajiyo ninkii qoraalka siday baa la qabto dabeedna waraaqdii baa laga qaaday si ay ku fashilantayba cali iyo markii ay akhriyeenna way soo noqdeenoo dee cuhmaan baa lagu yihi ninkii qoraalkan sameeyey kaan oo ninka magacaa la yidhahdee kaa ag m qoraalkan miyaad samaysay maya ma samaynin shaabadaadii buu leeyahay saxeexaagii khadkaagiibuu ku baxay dee haddii adigu aanad qorin keenkii qoray waa xokayntaadani dee waa dilaysaan war dili mayne maxkamad baanu taagaynaa keen ninkan dil nagu xukumay annaga mee waa dilaysaan siduu lahaabaa lagu buuqay meeshii oo qaar kaloo fitna walayaali u hoosgeliyeenee sidii cuhmaan ku dileen markii dambena muslimiintii galbeedka ku noolaa xagga kaleyse soo taageena waxay idhahaan cali iyo kooxda la socota haddaad tihiin waxaa keentaan ciddii dishay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu si loo qisaaso dee waar garan mayno hebel iyo hebel malihiina meel buu qabo balaadan waa la isu dhex raaciyey maya waa garanaysaana waa qaranaysaa dagaalku halkaasu ka bilaabay marka qoraal baa lagu adkaysanayaa iyo kani shaabadan uu leeyahay iyo aniga hebel shacaarkaygii weeye iyo qoraalka waa in la rumaysto waxa uba islaamku wuxuu aada u tixgeliyaa waxaa la yidhaahda shuhuudda markhaatiyada caadiliinta leanna qoraalkii qofkaaba soo samaysan karo waa loo soo samayn kara arrinkiisu halkaasu maraya fasalkani isaguna waxa uu ka hadlayaa mas'alo kale masaladaasoo ah waxa had iyo jeer baal socdo waxyaabahan la xukumayo ilaan qaadiga iyo hawshiisii bayn ku dhex jirnay taqwiim iyo taqsiim ayaa dhex socda hawsha taxki xukunka alxukm waalqadaa xukumkan iyo garsoorka la samaynayo marar badan baa waxa dhex socda qiimayn iyo qaybin sooma dhacdo hadii dee iminka xoola la dhexlayo iyo haddii maal shuraaka isku qabsato waa in wixii la qiimeeyaa waa in lana qaybiyaa arrintaasu ka hadlay yaa wax qiimayn kara yaa se qaybin kara ila qaadigu jajmankii qoraalkii buu leeyahay waxa uu ku uhi wayaftaqiru alqaasimu ilaa sabcati sharaa'id qofka qaybinaya waxa ee qaadiga xaggiisa ka socdae saacidaya ee laamihiisa la hawlgelaya ka mid a ee wax qaybinaya ama xisaabiyaha ama isu dhigdhigaya waxa u baahan yahay si aanu dadka u cawarin oanu cirbaha u jarin toddoba shardi toddoba shardi baa muhiima qofka ama dhaxal qaybinaya ama shurkada wax u qaybinaya ama howlaha qaadiga la fulinaya toddoba shardi waa inu lahaadaan alislaam waa inu islaam yahay albuluuq waa inu qaangaadh yahay waalcaqlu waa inu miyil qabaa waalxuriya waa inaanu addoon ahayn waadhukuuratu waa inu lab yahay waa hawlihii ragga weeye waalcadaalatu waa inu caadil yahay waalxisaab yaanu xisaabtana yaqaano ma ma daruuri le meeshii qayb bay maraysaa intaasoo shardi baa lagama maarmaana si aan dadka xuquuqdoodu aanay u lumin ee ay u suganto shuruudahaasaa lagama maarmaana qofkana waa inuu mukalaf yahay hawshanna dee raggaa ku wanaagsanee nin yahay caadil yahay oo aan la leexsan karaynin oo aan la odhan karaynin annaga noo buri ama dhankaa noo raaci xisaabtana waa inuu yaqaan si aan qalad u imanin bani aadamkuna had iyo jeer haddii wax loo shaabadeeyo siduu usoo celiyaa u xalaalaystaayo way iska adagti marka haddii maxkamadda shaabaddu kaga dhacdo oo uu la tago qalad marjuuc ma aqbalayo war soo noqo waxbaa ku raacae ay ku adkaanaysa marka waa in xisaab sugan aada loogu eegaa wuxuu ihi fa in taraada shariikaani haddii labadii wax wada lahaa ama dhaxala ku yeesheen ama shaqo kalabe ay raalli iskala noqdaan biman yaqsimu baynahumaa cidda dhexdooda u qaybinaysa hadday raalli iskala yihiin lam yaftaqir ilaa dalik arrintaa loo baahan maayo ilaa jamiici haadihi shuruud ee wuxuuna muhiimahun qofku inuu yahay qof dee wax kala garanaya oo miir qaban inuu yahay baa muhiima matalan haddii arrintan waxaan la qaybinayo aanu qaadigu qaybinayn laakiin baabu taxkiim ay tahay oo labada shariikaanka ee wax wadali ay yidhahdaan war hebel noo qaybi kalsoonidii iyagaa siiyey markaa shuruudahan lama adadkaynayo oo dee suldadii kama socdo xaggii awooddii dowladnimo kama socda awoodda waxa uu ka haystaa qofkan wax qaybinaya labada shaksi raalli noqoshaa jira raalli noqoshahaasi marka uu jirana waxyaabo badan oo saamaxaadaba iman kara marka iyadoo mar layba la doonayo sida dee saxda ah waxu kale leeyahin inuu qaybiyo shuruuduhu way sii fududaanayaan gabadh baa u qaybin karta qof aan xisaabta aqoonin baa u qaybin kara qof aan caadi lahayn baa u qaybin kara oo dee iyaga hadday u dhiibteen iyaga le waayo iyagaa yaqaan fain taraada shariikaani bimaa yaqsimu baynahumaa waxma iskala raalli noqdeen qof u qaybiya lam yaftaqir ilaa dalik arrintaa loo baahan maayo taasi waa tii qaybinta oo dadka wax qaybinayaa waa inay leeyihiin ammaana waa in la iska hubsadaa cidda qayb loo diranayo aa wax qaybinaysa shaxdaa u samaynaysa qiimayn baa timi kolka waxaa la qaybsanayaa kaashun had iyo jeer ma noqdo guryuu noqon karaa xolo nool buu noqon karaa dhul buu noqon karaa manaafic iyo dheef buu noqon karaa dheef waqtiyada casrigaa waxaan berigii hore lagu xisaabtami jirin qiimayntiisa ayaa imika qiimayntii lagu xisaabtamaa shaygan oo fikradiisa la yeesho fikraddaa imika la iibiyaa ta'siiska shaygaioo la asaasaabaa la iibiyaa magacaa la iibiyaa astaantaa la iibiyaa waxyaabo badan oo imika noocaas oo mucaamalada tijaariga ah ee casriga ah ay soo kordhisay baa culimada fuqahada ee casrigu ay tilmaamaan inuu qiimayn geli karo maadaamauu dheef yeelanayo sidaa darteed haddaba marka ay qiimayn noqoto yaa qiimayn karaa wixii tiibuu ka warrama wain kaana filqismati fi lqismati taqwiim haddii qaybintan wax la qaybinaya qiimayni ku jirto oo waxyaabo caqaaraad oo asadka la qaybinaya uu qiimayn u baahan yahay lam yuqtasar fiihi laguma gaabsan karo calaa aqala min ithnayni laba wax ka yar laba wax ka yar lama laguma gaabsan karayo guryaha la qiimeynaya gaadiid baa la qiimeynaya dhul baa la qiimeynaya wax kasta oo markaa aan kaash ahayna qiimeyn noqda walow lacag dee qiimo dhacdayna ha la qiimeynaye oo dib لأن التقويم تقدير قيمة الشيء المقسوم فهو شهادة بالقيمة فيشترط فيه العدد waxa laga markhaati kacayaa qiimaa laga markhaati kacaya waxaana suuqa intaasuu ka jooga waxaana wuxuu ku iibgelayaa lagu jeclaanaya intaasaa lagu jeclaanaya ila isaga baa laga markhaati dhigto la war ka war waxaan intuu maraya ka markhaati fur markhaatigu markaa mid ma noqdo maalkee labuu noqdaa marka labadaasi baa soo qiimeynaya marka dilaalku yuu is odhaniyuu kugu badan iyuu kugu yaraanin dilaalkuye keligaa uun la aamus yuu odhanin dilaalkii mar haddii wax loo diray dadkii wax qiimeynaya injineeradii iyo dilaalintii dhakhaatiirtii iyo ceebta qofka ku dhacday inta ay laegta qiimeynaya iyo dadkaas oo dhan waa inay laba noqdaan laba markhaatiyaale laba iyo wixii kasii badan qarashkooda dee wuxuunay ku leeyihin dabcan cidda wax loo qiimeynayo laakiin wixii waxaa muhiima in laga bogto oo uu sugmuu la laisla celceliyo taasina waa taqwiimkii taqwiimkaasi dabcan qofka inoo dee soo gudbinaya ee qiimayntaa inoo soo qoraya waa markhaati haddii la yidhina maxaad fahamtay dee shuruudii markhaatigu leeyahy shuruudii markhaatigu leeyahy qof caadilo ilaahaysa ka yaabaya waa in uu yahay ee aanu odhanaynin ala kollay guryaha bahdii reer hebel baa qaadanayse hoos ugu yaro dhig kuwana bahdii reer hebel baa qaadan doontoo xiisaynaye ku yala dallac waa inaanu sawirkiisu noocaa noqonin waa inuu ilaahay ka cabsanayaa dee dhinaciisa u hiilinaya hadduu dhan u hiilinayo taasina waa mas'alo kale oo sideeda u socoto uu ku sheegay masalo kaleo haddana si kasii warramo baabkan ula xidhiidha garsoorka iyo dacwadaha waxa uli wa idaa dacaa axadu shariikayni labadii wax wada lahaa midkood haddii uu doono ilaa shariikahu kiisii kale la lahaabaa wuxuu ka doonay ilaa qismati maa laa darara fiihi waxaan dhibaata ku jirin inay qaybsadaan ayuu weydiistay lazima alaakhara kaa kale waxaa ku waajiba alijaabatu inuu ka jawaabo aqbalo masaladaas waxa weeye laba qof baa wax wada leh si kastaba ha u wada yeesha dhaxal baa wax lagu wada yeeshaa shuraakaa wax wada lagu wada yeeshaa hibe la idin siiyey baa lagu wada yeeshaa dardaaran lagu dardaarmay baa lagu wada yeeshaa si kastaba ha ahaato labada qof kol haddii ay waxaan wada yeesheen ay wada leeyihin waa shuraako shurkadaasi ama ha isleegaato ama ha kala badato labadii qof midkood baa doonay wixiisii in uu la baxo oo uhi sheekho waxaan doonayaa qaybtaydii inaan qaato inaan qaataa baan doonayaa ka kale ma carqaladayn kara mana diidi karo waxa u furan oo keliya waaya lianlaa yamnaca xuriyata tasaruf si aanu qofkani bani aadamku xuquuq buu leeyahay xaqii tasarufka iyo maamulka wixiisa wixiisi inuu maamulo si aanu uga hor joogsanin qofkiiba waxaada leeyihin haddii aad tidhaa sharkadda la qaybin maayo ku jir waad ku jiraysa waa qalad ilaa in sababi jirta mooyaane sababtaasi waxa ay noqon kartaa tu maalka waxyeesha ama qofkan lala qaybsanaya waxyeelaysa ama qofkan qaybta doonaya qudhiisa waxyeelaysa intaba way isdhici karaa haddii sabab macquul ahoo sharciga ay jirto oo dhaqaale ahaan iyo mustaqbalka wax u dhimaysa islaamku wuu tixgelinayaa oo qofku dee xor wuu yahay laakiin wax walba xor uma aha ee wuxuu xor u yahay wixii hagaagsan ee dhaqaalaha iyo ummadaba udana shardigaasuu markaa ku xidhay maa laa darara ilaa qismati maa laa darara fiihi waxaan dhibaata ku jirin qaybintiisa awdha aan qaybsanno marka waa la aqbalaya marka ixtiraasku waa maxay marka shardi la xidho wixii laga dhowrsanayay baa meesha ka baxaya waxaa markaa laga dhowrsanaya muxuu yahay uu sheegay sheekhu waxa weye masalan ha la qaybiyo alaabtana haddii dhibaata ku imanayso oo qiimaheedu hoos u dhacayo ama uu baaba-ayo haddii la idhaahdo ha la qaybiyo kan qaybta doonaya laga aqbali maayoe macno kale arrinta loo dhigaya waa bakhaar yaroo isku yaallo oo in la isku iibiyo ama midkoodu la hadha un ku hagaagsan wuxuu leeyahay war kale adeer ma jiro gidaar inoo kala dhex mari ayuu leeyahay waa inoo kala qaybi marka kanna dheeftiisi way baaba-aysa kanna dheeftiisi way baaba-aysa ya ama waxaa buu leeyahay dee gaadhigan inoo sber sber inooga dhig inoo furfur buu leeyahay maxaynu isugu xiiqaynaa alla mashiinkii goorbogoskaan qaadanaya adiguna dee inta kala qaado waabadna dawakhisayba ma ogtay markaa inaynu kala hadhnaabaa muhiima maya maya kaadibaa adeer lama baabiinaye sog inta dhan laysu marinaya ama uu lacag ku siinaya ama aada ugu aada celinayso wax alla wixii ku baaba-aya qaybta lagama yeelayo qofka qaybta doonaya taasina waa muhiim sidoo kale qofkan qaybta doonaya hadduu yahay qofkii safiiha ilmo yar ayuu yahay oo markaa haddii wixiisa la siiyo dee baabi'inaya intuu hawada u diro ama uu ku tuntaabuu dabeetana kugu soo noqonaya macnaha waa qof aan qaangaad ahayn oo kii la yidhi xoolaha u haya ama waa laayeen miyirka qabin ama waalidkii asaasaqay ayaa wuxuu leeyahy waxayga halkan dhig xaguu u kaxaynayaa dee intuu wixii kala diro ayuu kusoo ag fadhiisanaya gacantaad ugu haynaysaa kii waala kii sabigaabaa loo haynayaa waalidkii asaasaqee aan markaa waxba garanaynin baa loo haynayaa oo aan qaybta laga aqbalayn leanna wixii baa dhacmaya oo isagay dhibaata ugu jirtaa waa saas wey lazima alaakhara ijaabatu qofka kale waa inuu aqbalaa markuu yidhahda hebelo waan qaybsano wixii qaybta oo la aqbalo iyo iyadoo wixii la isa siiyaana waa laba arrimoodoo dabcan kala duwan mabda'iyan mabda ahaan qaybtii la aqbalaabaa muhiima laakiin wixii sidee loo kala qaadanaya iyo muddadee lagu kala yeelanaya la kala qaadan karaa iyo sidee kaash loo helaya iyo keebaa celinaya waa arrimo farsamo taasi ee mabda ahaan waa inaanu diidin waxaad mooddaa inay masaladaasi haysato soomaalida waalidkii wuu dhimanaya odaya islaam mid kasta aade dhaxalkiibaa isku jira dabeedna waxay leeyihin reer hebel magacoodu yuu bi'ine waxooda ay isugu jireen qaar way iska ladan yihiinoo ama dabadaase ka shaqaysanayaan ama waxoodaaba u xoorinaya qaarna halkanay xayraan la meeraysanaya reer hebel magacoodiina waa la ilaalinaya dabeetana maxaa dhacaya dee marun baa la isku qarxaya oo qoryo la isu qaadanaya la islaynaya marka intay dhibaatadaasi iman lahayd ee dulmi iman lahaa ee sokeeyanimada xumaan lahayd qofka yidhaahdo miir qaba ee qaangaadaha yidhaahda waxayga hala isiiyo hala sii hadduu haddana mid kale yidhaahdo hala isiiyo hala sii intii isku darsanaysaa mar walba xor bay laakiin qofka yidhahdo waxayga hala siiyo yaan lagu muslixin magaciiyo waxyaaba yararoo caantaynoo sokeeh qofka xorriya tasarufkiisa loo dahayo masaladaasi markaasi haysta waana waxa dhaca runtii hadday miiyo magaalaba tahay waa la isku daayaa uunoo halkaasaa dabeedna dadna malaayiin akalaan qaadna qaarna ay faramidhan yihin oo ay ka afxidhan yihin masalo kale uu sii gudbay oo la xidhiidha un dacwaddii waa wax u baahan runtii inay nolosheena ku saxno lianna alfiq cilmu lxayaa fiqigan aynu ka warramayna waa cilmigii nolosha oo wax adiga ku khuseynaya jaarkaaga khuseynaya dadkaad odayga u tahay khuseynaya iyo raciyadda marka waa in wax badan la ysku dayaa wixii khilaafo ka jira in la saxo wa idaa kaana maca almuddaci bayina qofkii mudduciga ahaa haddii uu wato markhaati samicaha alxaakimu bayinadaa iyo markhaatigaa qaadigu wuu dhagaysanayaayo waxakama lahu biha wuu ugu xukumayaa xukunkii wuu ugu fulinayaa wain lam takun lahu bayina haddii aan qofkan mudducig ahay aanu markhaati wadaninna faalqowlu hadalka la rumaysanayaa qowlu lmuddacaa calayhi qofkan wax loo sheeganaya hadalkiisaa la qaadan oo la cuskan doonaa biyamiinihi marka u dhaarto wallihiisaa lagu qanci fain nakala can ilyamiin haddii uu dhaarta ka joogsado kii muddacaa calayhiga ahaa ruddat cala almuddaci qofkii wax sheeganayay baa lagu soo celin doonaa oo la odhan doonaa dhaaro fa yaxlifu wuu dhaaranayaa muducigiio wayastaxiqu wixii uu sheeganayay ayuu mutaysanayaa waa gartu sidii ay u soconayso wey geed jooge waa yaqaan balay gartiisa dhiman joog dhiman jireena dhaxalkiisa waa yaqaan marka waa meelo ay iskaga dhadhow yihiin dacwadu aynu nidhaahna saa islaamku u dhigay ayuunbaa in fara badan nidaamyada kale ayaguna kusoo dhow yihiin labada qof marka ay wax isu sheegtaan qaadigu su-aasha u horraysuu weydiinaya ka wax loo sheeganayo waxa weeye hebela waxaa ma qabtaa ma u haysaa qofkan haa hadduu yidhaahdo qaar allaha ku siiya u celiyun weeye oo ka ballama wakhtiga aad bal wudda u qabo saaad u siin karayso iyo inaanu hagrasha jirin in lala eego arrintiisa taa wey maya ma qaba buuhi ama barh buu diiday inta uu ogol yahay waa laga gudbi laakiin wixii uu diido ayaa muduciga la odhanayaa markhaati ma haysaa markhaatiguna waxaa lagama maarmaana qowlkiisu inuu waafaqo qowlka muduciga markhaati meel kale jafayaa markhaati u noqon maayo laabudda an yuwaafiqa qowlu lmuddaci qowlu shaahid qowla almuddaci markhaatigu qowlkiisu waa inuu ka muduciga waafaqa haddii haddaba sidaa uu ku sheegay markhaatigu iyo kii shuruudaha lahaa ee la cuskan karayay dhaariya waxba kale uma baahna wuu ugu xukumayaa isaga iyo allihii markhaati ma haysa haa soo jooji buuri kuwii loo baahnaa bay noqdeen ma- way qa- markhaatiyaduna qaybahay leeyihin waynu arki doonaa iyo tiraday leeyihiin laba markhaati afar markhaati rag dumar marba midba eh, markhaatiyadu qaybay leeyihin waynu arki doonaa iyage markhaatigii loo baahnaa buu keenay isagaa ku dhib qaba kolkaa idaa kaana yabiicu aakhiratahu bidunya hayri facalayh hadduu aakhiradiisa ku iibinayo qofkani adduunyo nin kale qaadanayo isagu ha ku gubto kan adduunkuunbaa dhaafaya kan markhaatigan aakhirada dhaafaysa marka waa loo xukumaya taasi waa taa ma haya buu ihi marka markhaati fain lam takun bayinatun wey muddacaa calayhigiibaa marka waxaa la leeyahy ku dhaaro hebel waxaa isaga ama u haysaa maya inaanaad u haynin ku dhaaro waxa uu kuu sheeganaya inaanay wax jiro ahayn u haynin kugulahayn waxa uu kaa muducigii sheeganaya dhaar ku anfi a taasaa meesha taalla Een, labadaasun wey waa milad iyo markhaati bay dhahan soomaalidu miladu diinta ahayde laakiin waxay u isticmaaleen dhaarta ila dhaartu diintii qofka ka turjumaysa al- ima almil- waa- milad iyo markhaati ayaa mid un ka fadhiya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay haddii aan arrimaha nidaamkan la marinin oon sidan loo adkaynin in la isku cabi lahaa oo dad xoolahood la qaadan lahaa xadiidkii saxiixaabaa waxa uu ku leeyay low yucطa annaasu bidacwaahum ladaca naasu dima'a rijaalin wa amwaalihim walakin اlyamiinu cala lmuddaci ala lmud walakin اlyamiin cala lmuddaca calayh haddii qofku wuxuu sheegto uun loo fulin lahaa dad baa dad kale sheegan lahaa dhiigooda iyo maalkooda oo dad ku dooday way jiraan midaan kaba dhiman oonay aasinba ee safray mid intoo laga dhaawacay dabeetana meelaha u dhoofay ayay idhaahdeen nabarkii nibuu berigii u dhinto waanu aasmayba hatii laga soo dareeray xabaashiisa magtiisii keena way dhacday waaye marka si aanay waxaasoo kale u dhicin mar meesha waxaa laga maarmaana buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam in dhaar haddii la eh, markhaati haddii la waayo dhaarla uu maro qof laba ninuu dacwad u qaadayna wuxuu ihi shaahidaaka aw yamiinu hebela waxbaad sheeganaysaa soo maaha laba markhaati keen haddii kale dhaar buu kuu maraya dhaartiina waa taas weeye ilaahay magacyadiisaa lagu dhaarinayaa ismiga ilaahay iyo sifooyinkiisaa lagu dhaarin Eh, haddii markaa mid qura la mariyo way ku filantay wallaahi oo keliya hadduu idhaahdo daruuri maaha in saddexda lo la isu raaciyo dadku way yar qawadaane haddii wallaahi oo qura uu idhaahdo way yar qawadaan ilaa saddexda la isu raaciyo midka qura ku filan waxa uu kuu sheegay mas'alo kale haddaba فإنك لعن اليمين ردت على المدعى على المدعي فيحلف ويستحق نكل نقولك واك جوكسشو midkii oo muddaca calayhiga ahaa ee wax loo sheeganaya ee lahaa waxaan ma qabo ayaa la yidhi dhaaro oo wuu iska taagay wuu iska taagay ma dhaaranaya bu markay caynkaa tahay qofkii wax sheeganaya muduciga ahaa ee aan haraynin ayaa lagu soo celinayaa waxaa la odhanayaa hebelow adigu adaa wax doonayo soo buskiciyo tubku joog ahaaye dee dhaaro marka intuu dhaartaabaa loogu xukumaya la odhanayaa si imika laga bilaabo waasaa- warkuba saasuu isaga cadi waxaan jiirada dheer laga soo wareejinayo ee bilaha soconaya la isla il darayn saasuu nabigu u kala guraya calayhi salaatu wasalaam saasay isaga dhib yar tahay nukuulka iyo joogsiga culimada way jiraan qaarkood oo qaba in lagu xukumayo qofku kol hadduu dhaaran waayo muduciga waxba lagu celin maayo dhaaran la odhan maaye waa lagu xukumayaa laakiin sida raajixa waxa weeye nebigu maadaamuu yidhi waxaa loo baahan yahay laba markhaati ama dhaar qofka wax sheeganaya ama waa inuu ku qaataa dhaar wixii uu sheeganayay ama waa inuu caddayn ku qaataa markhaati ee muducigii mudacalahigii oo iska aamuso kuma qaadanayo taasi baa iyaduna markaa timid fayastaxiq dee wuu mutaysanaya kol haddii la yidhi wuu mutaysanayana waxa weeye in dee fulintii un loo raaciyo xadiid ibnu cumar uu warinayo xaakimu saxiix ka dhigayna waxaa buu leeyay ina nabiya radda alyamiina calaa aalib alxaq hada xadiidun saxiixu lisnaad taa siduu sheekhaasi leeyahay wey xaakim inkastuu fi takhriij mutasaahiliya macnaha dhaartii buu ku xukumay qofkii xaqa doonayo wuu ku celiyay bay ka dhigantay waxaa kaloo iyaduna jirta maalan jumhuur jumhuur ulculamaa culimadu say u badan yihiinna ay qabaan min asalaf waalkhalaf afarta madhabna abu xaniife mooy saddexda kaleba ay isla qabaan in lagu xukumo wax hal markhaati iyo dhaar maxay soomaalidu u yaqaanaan lukabta lukabtay leeyiin wixii iga naaftana lukabtaan u leeyahay buu leeyahy markuu garamayo waxaa muduci baana markhaati baan u leeyahay haddii wax iga naaftaana lukabtaan u leeyahay lukabta waa la ogolaya way alxaas markhaatiyaal buu keenay mid qulun baa u hagaagay uun mid qulaa waxu dhaqaajiyey bay dhah mid baa waxu dhaqaajiyey intii kale way rambaseen kaa wuxu dhaqaajiyey wuxuu xaq u yeelanayaa kan wax sheeganaya inuu ku kabo inuu dhaar ku kabo sidaasibaa markaa iyaduna bacdul aathaar ay kusoo arooreen culimaduna ay u badan yihin oo ay qabaan oo wuxuna istaagaysaa uun markhaatiga kale halkiisi ayay dhaartaasi istaagi karaysa waxaa kale oo fuqahadu isagana ay isweydiiyaan ma lagu xukumi karaa oo cadaymaha ma la raacin karaa ma waxyaabaha la cuskanayo alqaraa-in astaamaha astaamaha booliska aada u yaqaanee qariinooyinka waa calaamad tusinaysa qofkani kiiskani dembigan inuu qabo marka aimadu waxay u badan yihiin maya calaamadu waxay noqotaa istinaas wax la weheshan karo oo cadaymaha xoojiya laakiin kol haddaanay kuwan ahayn inaan la cuskan karayn aimada qaarkood baa aada u doodo sida ibnu qayim oo kale iyo rag kale oo le war cadaymaha qaarkood baa iska buuxa oo la odhan karaa waxaan waa wuxuu qofka masalan laba nin baa halkan isaryanaya oo midi cimaamad buu dhakada ku duuban yahay ka kalena uu dhaka qaawan markaa cimaamad buu dhakada ku duuban yahay buuri cimaamadna wuu laalaadsanaya ku bilaa cumaamadiina wuu daba ordayaa buuri de waxay idhig buu leeyahy alaabta al cumaamada ac buu leeyahy inkasta inaan arkaynin inuu ka qaaday laakiin cadayntaasi waxay sheegaysaa labada nin inay kala lahaayeen buuri labada cumaamadood oo kani uu kasoo dhufsadayoo dabeetana uu daba ordayo leanna ninna laba cumaamadood ma wada qaato miduu dhegada ku sitiyo miduu gacanta ku laalaabsanayo a aimada kale axnaaftuna daliil baa waxay usoo qaataan haddii ay ishaystaan laba nin oo la yaqaano inay wada shaqaysan jireen mididoonni buu wadan jiray midna daqiiq buu saari jiray labadoodii baa maanta ishaysta markaa ninkii daqiiqda lahaan jiray aynu ku ogeyn ayaa doonidii haysta kana doonidii baa uu dee lahaan jiray marka dee ha loo raaca qariinadaas almuhim waa waxyaaba ay markaas ama aqal buu nin ka soo booday toori dhiigle sita mid maydahoo dee dhaawacan baa looga tegay marka waa la odhan karaa isagaa isdilay waana la odhan karaa kan dee toorida dhiiggala la ordaya aqalka kasii booday hareeraha baa la daymoonaya baa dilayna waa la odhan karaa mase inaan arkayn markuu ku dhufanayay cadayntusa waxay u janjeedhaa kan inuu dilay uun dee sii ordaya ee baxsanaya toorida dhiiggala sita marka waa wax la cuskan karabay maaragtay leeyi waxay se u badan yihin in maaragtay ay noqonayso un wax wehel weyn noqonaya leanna waxaa la arkay sidaynu qisadii aynu kasoo sheekaynay mid qof la dhaawacay mindi la dul taagan oo isagoo aan dilina markii la qabtay lay sidee hala dilana wuxuu uhi war kan anigu maan dilini tooridoo ku taagan unbaan ka fujiye intaanu intaan u imid iyadoo toorriyi ku taagantao lagaga carray ayaabaan u naxariistay sidhi yay sii dilinoo markaasaan ka fujiyey idina way gu qabateenun ee kan maan dilinay inantii halkaa lagu dile la waayey taasaan dile taa ii dila buuri laakiin kan bahashaa ka taagan baan bilaa calayku ka fujiyey buuri marka taasoo kaleba way dhacday marka wax waliba dee waa sudfa wax waxbaa isku beegmi karaa masaa'ilka culimmadu ka warramaan baabkan waxaa ka mid a tanaaqudu shuhuud aw rujuucuhum can ishahaada maxay noqonaysaa haddii markhaatiyaashiiba ay isbaraanbaraan iska hor yimaadaan wax isku cagsi oo iska horjeeda isfuraan ay furaan ama ay ka noqdaanba marka intaan waxba la go-aan la gaadhin dee lagu xisaabtami maayo haddii intii markhaatiga ay fureen ee wax lagu fuliyey xukunkii lagu fuliyey markhaatigoodii hadday ka noqdaanna wixii ka ratibme ee ka yimaada iyagaa lagula xisaabtamaya sidaa daraaddeed baa nimanbaa ku markhaati furay waktigii cali bnu abi aalib masale uu xukumayay ninbay ku markhaati fureen oo ay yidhaahdeen waa tuugo sidii baa gacanta lagu jaray maalmo yar kadib unbay yidhahdeen waanu ku khaldanna way isaga kaayo egaadeene kii tuugga ahaa kaa gacanta cali oo aad jartay muu ahayn iyagu waxay isleeyihin xalaal mirto isagaajiya kanuu ahaa markaasuu uhi daalimiin faasiqiina daatiina kana la jari maayo kii horena bixiya magtiisii bixiya waxaa kaloo isagana ay isweydiiyaan ay ka warramaan tanaaqudu dacwa almuddaci qofka dacwadda sheeganaya haddii dacwaddiisu iska hor timaado uu dacwaynaya qofka waxbuu sheeganaya waa hawlihii garsooraha aada u khuseynayay marka dacwaddiisii baa iska hor timid waxaan uu sheegayaa mar waxbaan ku leeyay mar kumanihi mar sidanay noqotay wuu iga saamaxay waan wax iska wada hor yimi dacwaddiisi way buraysaa waa la xidhaya baabkan marka la joogo culimadu waxa ay ka warramaan xabsiga iyo arrimihiisa xabsiguna dee wax soo jiray buu ahaa nebi yuusuf calayhi salaam sida suuratu yuusuf ilaahay uu ku sheegay waa la xidhay waa kii lahaa rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ileyh xabsigaasoon galo ilaahay wuxuu i dhaamaa naagaha iyo xumaantooda in waxay doonayaan aan u yeelo ilaah xabsigaasaan ka xiisaynayaa buuhi aan ka xiga imaamu shawkani markuu masaladaa ka hadlaya wuxuu leeyahay xabsigu waqtigii nebiga waa jiray iyo asxaabtaba oo cumarna lacag aada u badan buu guri maka ahaa ku iibsaday siduu uga dhigo xabsi ama jeel uga dhigo waqtigii nebigana calayhi salaatu wasalaam siyaabo kaleunbuu jiraa mararka qaarkood qofka cid baa ilaalinaysa mararka qaarkood masaajidkaaba dee lagu xidhi jiray sidii nanka gaalka ahaa thumaama la odhanayay mararka qaarkood qofka qofkan dayn kule buu odhan jiray ilaasho siyaabo unbuu u jiray nooc yar cidhiirgelina buu xabsigu u jiray laakiin xabsigu waa laga maarmaan ilan dadka mujrimiinta ah ayaa ummadda dhex mushaaxaya haddii kale ah inkastoo xabsigu laba qaybood yahaa xabsulcuquuba wa xabsulistidhaar labadaaba uu noqdo marna qofka ciqaab baa looga dhigaa marna waxaa loo hayaa inta arrinkiisu caddaanayo laakiin xabsigu waa meel qofka lagu islaaxiye meel lagu dulo lagu dulaysto maaha sidaa daraaddeed ayaa ay waajibto baanka muslimiinta laga siinayaa dowladduna ay siinaysaa dadkani waxay u baahan yihiin oo ah diintooda iyo akhlaaqdooda iyo naftooda intaba in la hagaajiyo haddii intaa wax loo dhimana waa jariimad weyn wey jariimad weyn oo dadka maxaabiista ah haddii meesha jidhkoodana lagu duleeyo caqligoodana lagu duleeyo ruuxdoodana lagu duleeyo oo lagu cadaabo meesha halkii lagu hagaajin lahaa ee iyagoo hagaagsan mujtamaca dib loogu soo celin lahaa taasi waa ijraam wax cadaab maamulkuu ku mutaysanaya wey ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dad daayo weliba duunyo daayo xayawaan bisad ayuu tilmaamay inta islaana xidhay inaanay bisadii halkaa ku baktiday way cadaabto way baktiday may sii daynin ha soo qaraabatay raashinna may siinin habartaasi bisadaasay ku naar mudatay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam bani aadam intood halkaa ku xidhxidhato haddaad ku cadaabtood ku dhibto iyadana cuqubadaasaa ka dhacaysa waxay culimmadu isweydiiyaan hal yajuusu darbu lmuttaham qofkan la tuhmayo in la toojargareeyo la ciqaabo miyay bannaan tahay maya qofka muslimkaa kuma banaana allahuma ilaa de hadduu qof gaalaho sirtii muslimiinta laga baadhay yahay waa xaalad gaara oo maalintii bederba midba saas ahaaday qabteen asxaabtu nebigu isagoo tukanaya agtiisay ku garaacayeeno markuu salaadii ka baxay ayuu lahaa war ninkan isaga ee basaaska ah markuu runta idiin sheegana waa garaacaysa markuu beenta idiin sheegana waa sii daynaysa oo waxay lahayn waryaa ka warran safarkii abi sufyaan kolkuudhaa meesha safar ma joogay col abijahal wato ayaa meesha soo ligan oo halkan soo gabaara gurdaynaya been buu sheegayaabay idhaahna way garaacaan markuu dhaa safar baa jirana way sii daayeen leanna niyadooda safarkaa ku weynaa safarkay xiisaynayeen in laga qaniimaysto laakiin in colkan kulul in dhimbiiru ka duulaya fooda la ysdaro way karaahiyaysanayeenoo de waa ku rag badani ku shuureeyay yidhi aan dib u noqono marka nebiga agtiisa ninkaa gaalkaa lagu garaacaya waayo arrintu arrin dee jariimadaho laakiin qofka muslimka ah maya iyadoo dee ay jirto haddii dee la garaaco wixii laga qoray a uu qirto inaanu ku xisaabtan lahayn oo qofka qiraalkiisa iyo cadaymihiisu waxa lagu xisaabtamayay marka uu ikhtiyaar leeyahay laakiin haddii la ikraaho usadii la toojargareeyo wax laga qoro ku xisaabtan ma leh waa masaa'ilka baabkan sii raacaya kitaabku waa kitaab kooban ee culimadu in fara badan kutubaha dhaadheere mudawalka ah ay kaga hadlaan waxau ihi waidaa tadaacayaa shay-an fii yaddi axadihimaa labada qof kolka ay isu sheegtaan shay-an bay isu sheegteen fii yaddi axadihimaa midkood gacantiisa ku sugan waxaan ay labada qof isku haystaan qof baa gacanta ku haya faalqawlu qawlu saaxib ilyad qowlka la rumaysanayaa waa qofka gacanta ku haya hadalkiisa maxaa lagu rumaysanayaa biyamiinihi markaad dee ku dhaarto wain kaana fii aydiihima haddii labada qof ay gacanta ku wada hayaan waxaan taxaalafaa way isla dhaaranayaanoo wa jucila baynahumaa waana loo qaybinayaa waana loo qaybinaya waxa weeyaan oo jawaab ay u tahay keebaa muduci la ydhaahdaa keebaase mudaca caleyhi la ydhaha ogabay muranku mararka qaarkood buu maxkamadda halkaaba ka bilaabmaada oo dadku ay u qaataan in midkood uu suuq leeyahay ka kalena uu bilaa suuq yahay markaasaa anaa muduciya iyo anaa muduciya la isku haysanayaa muddo wuxuu is leeyahy haddaad mudaca caleyhi noqoto dee meesha waad ka baxaysa marka dee way kala qaraxday oo way kala qayaxday shareecadu almudaci almudaca calayhi man waafaqa qowluhu daahir waalmudaci man khaalafa qowluhu daahir muducigu waxa weeye qofka qowlkiisu uu khilaafsan yahay sida inoo muuqata ee daahirka ah maaha xaqiiqada laba xaqiiqa sida xaqiiqadaa maaha laakiin waa sida muuqata mudaca caleyhiguna waxa weeye qofka ay iswaafaqsanyiin qowlkiisa iyo daahirku xaqiiqadu dee weli way dambaysaa ilaahay baa uga cadaymaa dambeeya waaya labadan qof waxa lagu muransan yahay markuu midi hayo ka kalena uu ka faramarayuu bannaan taagan yahay sida daahirka ah ee curfiga ee caadiga ah waxay keenaysaa cidda waxaan haysaa inay leedahay soo saas maaha guri baa matalan la isku haystaa mid baa kasoo toosoo feedhanaya yaa buulkii yaraayadee ma sheegayn habeenkii lagu dhisayay oo kaasi dee isagu waa mid moobaylo dhaqso ahe waxa weeye guri caadiya mid baa ku jiro alaabtu ay u taalaayoo seexdo oo kasoo tooso midna wuuba lugaynaya labadaasaa maxkamadii waday in booliska la diro gurigii baa lasoo eega arrimaheeda lasoo xaqiijiyay kanaa haya wixii degan oo saas iyo saas oo koo digaag iyo riiya wixii ugu wada dhaqan yihi marka daahirku waxa weeye ninkan degan inuu leeyahy qawlkiisaa sidii daahirka ahayd waafaqsan kan kalena qawlkiisu daahirka wuu wuu khilaafsan yahayoo qofku waxaanu lahayn gacanta kuma hayo marka saa darteed baa la odhanayaa cadayma keen hadduu cadaymihii waayana kan kalaa la odhanayaa adaa asalkii ku taagane ku dhaaro taasuu kuu sheegay waa kii ninkii yuhuudiga ahaa markuu